إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada saaka aad ku dhegaysa doontaana waxaa ka mid ah laba askari oo ka tirsan dowladda federaalka ayaa lagu dilay deegaanka weydow ee duleedka muqdisho iyadoona degmada xamar weyne uu ka dhacay qarax lala egtay askarta dowladda federaalka howlgal gaar ah oo ka dhacay deegaan ka tirsan shabeellaha dhexe ayaa lagu dilay sarkaal ka tirsan dowladda federaalka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weeraro kala duwan ku qaaday saldhigyo ciidanna oo ay shisheeyaha iyo kuwa soomaalida ah ku leeyihiin gobollada shabeellaha hoose iyo baayo bakool etoobiya ayaa la wareegtay magaalada maqalla iyadoona jabhadda tblf ay sheegeen inay bilaabayaan dagaal jabhadeen ah oo ay ku naafeynayaan ciidamada etoobiya askar ka soo goosatay ciidamada maamulka jubbaland ayaa lagu soo bandhigay degmada jilib ee walaayadda islaamiga ah ee jubbooyinka banaanbax ballaaran oo lagu difaacaya rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayaa ka dhacay degmada jawle ee ka tirsan wilaayadii islaamiga ah ee mudug wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa deegaan horleh ka qaybisay sakada xoolaha nool oo ay ka faa'iidaysteen qoysas badan oo diyaargarooba warkaasoo fidsan
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkiioo faahfaahsan laba askari oo ka tirsan dowladda federaalka ayaa lagu dilay deegaanka weydow ee duleedka magaalada muqdisho iyadoona degmada xamarweyne uu ka dhacay qarax lala egta askarta dowladda federaalka wararka naga soo gaaraya deegaanka weydow ee duleedka magaalada muqdisho ayaa sheegaya in ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay khaarijiyeen laba askari oo ka tirsanaa dowladda federaalka labada askari ayaa meydkooda in muddo ah meesha yaalay dhanka kale degmada xamar weyne waxaa ka dhacay qarax lala egtay ciidamada dowladda federaalka qaraxan ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay saldhigga degmada xamar weyne iyadoona lala beegsaday ciidamada booliiska faahfaahin dheeraada lagama helin qaraxaas balse wixii kasoo kordha wararka iyaga iyo barnaamijyadeena dambe ayaad insha allah ku maqli doontaan howlgal gaar oo ka dhacay deegaan ka tirsan shabeellaha dhexe ayaa lagu dilay sarkaal ka tirsan dowladda federaalka sidoo kale wararka ka imaanaya shabeellaha dhexe ee kusoo dhacaya warqabadka alfurqaan ayaa sheegaya in howlgal gaar ah oo ay mujaahidiintu ka fuliyeen deegaanka cali xaaje oo ka mida deegaanada hoos yimaada degmada cadalle ay mujaahidiintu ku dileen sarkaal ka tirsanaa dowladda federaalka sidoo kale laba askari ayay dhaawaceen sarkaal kala dilay ayaa lagu magacaabi jiray salaad dalabey dalabey ayaa ahaa sarkaal caan ka ah deegaanka uu dilka ka dhacay markaana weeraro lagu qaaday saldhigyo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weeraro kala duwan ku qaaday saldhigyo ciidan oo ay shisheeyaha iyo kuwa soomaalida ah ku leeyihiin gobolada shabeellaha hoose iyo baayo bakool milatariga mujaahidiinta saldhigyada xalay ay weerarada ku qaadeen waxaa ka mid ah mid ku yaalay degmada xudur awdinle oo ka wada tirsan gobolada baayo bakool sidoo kale waxaa la weeraray janaale mashallaa iyo donow oo iyaguna ka tirsan shabeellaha hoose weeraradaas waxay ku soo aadayaan xilli saacadii lasoo dhaafay mujaahidiinta al-shabaab ay sii laba jibaareen weerarada ka dhanka ah askarta shisheeye dalka kusoo duulay iyo sidoo kale soomaalida la shaqaysa isku soo wada duubo howlgalladan ayaa kusoo aadayay xilli dhowaan magaalada muqdisho ay ka dhacday weerar nafurnimo ah oo ay dhimashoyo dhaawac ku noqdeen shan iyo labaatan askari oo ay saraakiil ku jiraan etoobiya ayaa la wareegtay magaalada maqalla iyadoona jabahadda t b lf ay sheegeen inay bilaabayaan dagaal jabahadeen ah oo ay ku naafeynayaan ciidamada etoobiya maxamed daahir cali sow ayaa faahfaahinaya muddo shan iyo labaatan maalmood ah oo ay socdeen dagaallo u dhexeeya ciidamada dowladda itoobiya iyo kuwa qowmiyadda tigreega ee t b l f ayay dowladdu guulo ka sheegatay dagaalkaasi iyadoo ugu dambayntii sheegtay in ay gacanta ku dhigtay magaalo madaxda gobolka tigreega ee maqalla ra-iisul wasaaraha itoobiya abiy axmed ayaa xalay shaaciyey in howlgalkii militari ay ku qaadeen gobolka tigreeg ah uu kusoo dhammaaday si guul ah khudbad uu jeediyey ra-iisul wasaaraha ayaa laga sii daayay telefishinka dowladda waxaana uu sheegay in ciidamadooda ay awood u yeesheen inay si buuxda gacanta ugu dhigaan magaalada maqallah dhanka kale hogaamiyaha jabhadda xoreynta dadka tigreega ee t b l f ayaa fariin qoraal ah uu u diray wakaalada wararka ee reuters waxa uu ku sheegay in ciidamadiisa ay sii wadi doonaan dagaalka ay kula jiraan dowladda etoobiya naxariis daradooda waxa ay tani sii kordhi doontaa go-aankeena ah inaan la sii dagaalanno kuwa soo duula ilaa dhammaadka ayuu ku yidhi qoraalkiisa hogaamiyaha jabhadda xoreynta dadka tigreega t b l f waxa ay wacad ku martay in ciidamada dowladda etoobiya ay la geli doonaan dagaal la mid ah kii ay talada dalkaasi kula wareegeen sannadihii sagaashameeyadii iyagoo ka jabhadeenaya gudaha etoobiya maxamed caalim oo ah falanqeeye la socda arrimaha geeska afrika oo warbaahinta gudaha la hadlay ayaa sheegay in etoobiya ay cagta saartay waddadii dagaalada sokeeye islamarkaana dagaalka ka socda haatan dalkaasi uu qaadan doono waqti dheer tigreeguna ay yihiin qowmiyad awood u lahayn ay sii wadaan dagaalka ka dhanka ah dowladda etoobiya dadkani waa qowmiyad dhan oo celcelisaan shan milyan ilaa lix milyan ah waa dad deegaankoodii joogo hubkoodii haystaa buurahay gelayaan wadooyinkay gelayaan gurida dagaalkay bilaabayaan qaabka haddana u dagaalamaan kooxahaas dowlad kucsan ee al-shabaab oo kale waxaan ognahay dagaalka afghanistaan baanu ognahay dagaalka ciraaq baanu ognahay waxan waa qowmiyad dagaalamaysa oo qaarkood ka dhex dagaalamaya gudaha etoobiya marka dagaal etoobiya waxay cad ka saartay wadada dagaalka sokeeya saasaan anagu u arkaynaa afartii bisha nofembar ayay ahayd markii abiy axmed uu cilaamiyey dagaal ka dhan ah t b l f oo uu ku eedeeyey inay weerareen xarun ciidamada militariga ay ku lahaayeen gobolka iyagoo la wareegay hubkii halka yaalay askar badanna ku laayay taliskaasi dagaalka ka socda gudaha etoobiya ayaa sabay barakaca kumanaan dad ah kuwaas oo gaaray dalka suudaan dowladda suudaan waxa ay sheegtay in ka badan afartan kun oo qaxooti ah inay ku sugan yihiin gudaha dalkeeda kuwaasi oo kasoo cararay dagaalada askar ka soo goosatay ciidamada maamulka jubbaland ayaa lagu soo bandhigay degmada jilib ee wilaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka maxamed muude ayaa faahfaahinaya askartan oo ay tiradoodu gaarayso laba ruux oo ka tirsanaa ciidamada maamulka jubbaland ayaa isku soo dhiibay wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka askariga ugu horeeya oo lagu magacaabo cabdi cali ibraahim waxa uu ka soo goostay ciidamada maamulka jubbaland muddo siddeed sanno ah ayuu ka tirsanaa ciidamada isaga oona shaqooyin dhowr ah soo qabtay cabdi ayaa waxaa lagu soo bandhigay degmada jilib ee wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka isaga oona la yimid qori iyo booskiisa waxaa ugu horayn ka waramaya shaqooyinkii uu ka soo qabtay maamulka jubbaland magaceyga waa cabdi cali ibraahim waxaan ka tirsanahay ciidamadii maamulka jubbaland axmed madoobe maantana ilaahay baa iga soo saaray waxaan ka howlgalayay barson guuni haddana insha allah ilaahay baa iga soo saaray waxaana joogaa hadda degmada jirib walaalaha muslimiintaan la joogaa magaalada kismaayo muddo sideed sanaan la shaqaynayay hablahan u qaban jira uun waxay ahayn magaalada kismaayaan joogay koodii hore boolis baan nahay boolisnimadana waan ka soo baxay marka dambe waxaan imaaday buuriguduud ilaa iyo baarison guuna dhulkaasaan ka shaqayn jiray intaasi kadib waxa uu ka hadlay dhibaatooyinka ay ciidamada maamulka jubbaland ku hayaan dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan magaalada kismaayo xagga dadweynaha way u darnaayeen way u xumaayeen way jiraan haa shacab oo dhibaato loo geystay raggay u geystay alaana hataa ay xirxiran yihiinaa jiro oo ay jirdileen ay qori liifkiis la dhaceen oo sidaa aawadeed uu dhintay haddana raggii sidaa yeelay ah way iska joogaan waxbana lagama qabanin ninkan wuu dhintayba sababta u jirdireen waxay ahayd meel buu ka shaqaynayay oo nin shacab buu ahay oo dhisme iyo waxaas ka shaqaysanayay rag baa u imaaday liif iyo qori baadkiisa iyo haraantina la dhacay laaluushaa laga rabay in la laaluusho oo lacagaa la weydiiyey lacagtii wixii uu waayey u diiday kadib waa la jirdiray oo sidaa awadeeda u dhintay jaamac cabdi ibraahim waa askariga labaad ee lagu soo bandhigay degmada jilib waxa uu ka sheekeeyey habdhaqanka ciidamada maamulka jubbaland isaga oona sheegay in uu la soo goostay qori ake ah habdhaqan meesha ma jiro meesha diin yaalin wax yaalaba ma laha insha allah dad iska qayilaya oo iska socdo oo waa waa iska socdo iska yacay way waxba ma hayaan adduun beer iyo aakhir beer bay kudhex jiraan intaas bay ku sugan yihiin waxaan la yimid qori aakay waa la ii lacagay qori aakay insha allah wixiisi wareeyida waa ii lacagaysay insha allah askartan ayaa ku biiraya ciidamo si isdaba joog ah ugu soo goostay maamulka jubbaland kuwaas oo lagu soo bandhigay degmada jilib ee wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka banaanbax ballaaran oo lagu difaacaya rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayaa ka dhacay degmada jawle ee ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee mudug caydiru sabri ayaa ka waramaya كسب القلوب بحبه أسر النفوس بخلقه bannaanbaxan oo ahaa mid aad u ballaaran islamarkaana lagu difaacayay cirdiga nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam ayaa waxaa lagu qabtay degmada jawle ee wilaayada islaamiga ah ee mudug kaasoo ay kasoo qayb galeen boqolaal ruux oo isugu jira waxgaradka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada dadka dhigaya dibadbaxyada ayaa ku dhawaaqaya erayo ka dhan ah dowladda faransiiska ee cadaysatay aflagaadada rasuulkeena sharafta badan sala allahu calayhi wasalam iyagoona sheegay in nafta iyo maalkaba ay ku furan doonaan difaaca nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam ugu horreyn qaar ka mida waxgaradka degmada jawle ee wilaayada islaamiga ee mudug oo ka hadlay fagaaraha ayaa farriin adag u diray madaxweynaha faransiiska ciidamkii ku dili lahayna waxay joogaan diyaarada soo saaraynaa baytulmaqdis ku soo dukanayaan maalgal ciidamada aad u jeedaan halkaa safar waa kuwii ilmihina laylahay ilaahu gaalada hokuf ka dhig jawle maanta haddaanu joogno nahay dad muslimiina waxaan aragnaa waxaan la yaabnay nacaybka gaalada si dadku u amadaysan yihiin laakiin aan gaaladiiba ku boodnaa nahayd horta meel ka dhowdaa ma sheegaydaan waa noo aragti waa noo maqal cududeenna iyo maalkeenna diyaaraan la nahay diyaaraan la nahay diyaaraan la nahay dalka maaragta iyo dibaddaba waxaan muslimiinta farayaa in lala ciloobo gaalada in meeshii lagu arko lagu dilo lacanadu ha ku dhacdo allaha jebiyo ameerika iyo faransiiska iyo wixii xulufadooda iyo wixii waddankayaga ee maaragtay ay xidhiir la leeyihiinba dhulka allaha geli sidoo kale mid ka mid ah hal abuurada degmada jawle ee wilaayada islaamiga ee mudug ayaa fagaaraha ka jeediyey gabay uu ku difaacayay rasuulkeena moxamed sala allahu calayhi wasalam isagoona farriin adag u diray dowladda faransiiska waa inay cabaad foolxun iyo carar ku joogaane waa inay ciqaabtay mareen ku cibro qatane waa inay caqiidada sharciga wadaaciseeyaan ujeeddada haddaan ku cabbiro caynka ku ekeeyo ninkii nebiga caayow melihid calaf adduunyade cunaha laga jara sidii ari la cideeyey caradii ilaah baad qabta cudur lagu keeye aakhirana cadaabkii dambaad calafsa doontaay bulshada ku dhaqan degmada jawle ee wilaayada islaamiga ee mudug ayaa fagaaraha ku gubay calanka dowladda faransiiska ee caadaysatay dhibaataynta rasuulkeena sala allahu calayhi wasalam isku soo wada duub oo guud ahaanba muslimiinta ku nool caalamka ayaa si aada uga hadlay gefka uu faransiisku u geystay rasuulkeena sharafta badan sala allahu calayhi wasalam iyagoona ay gudaha waddanka faransiiska ay ka dhaceen weeraro loogu argudayay rasuulkeena sharafta badan sala allahu calayhi wasalam يشتاقنا في صحبه صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله
warkaan dhegaystayaal wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda alfurqaan wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa deegaano hor leh ka qaybisay sakada xoolaha nool oo ay ka faa'iidaysteen qoysas badan warbixinta waxaa soo jeedinaya mahad cubayd جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي sekadu waa rugni ka mid ah tiirarka shanta ah ee ay ku taagan tahay diinta islaamka waana sadaqo lagu daahiriyo nafta sidaba magaceeda ka muuqata waa hanti laga soo qaadayo dadka muslimiinta kuwooda aqniyada ah dibna loogu celinayo kuwooda faqiiriinta iyo masaakiinta isugu jira sekadu waxay barakaysaa maalka waxaana qofka bixinaya uu kaga dahiriyaa naftiisa dunuubta iyadoo aan ognahay in sekadu leedahay qaybo kala duwan kuwaasoo isugu jira mood iyo nool iyo kuwo kaleba loogana qaybiyo si isku mid ah wilaayaadka islaamiga ah ayaa haddana waxaa inoo suuro gashay inaan ka qayb galno mashruuca qaybinta sekada xoolaha nool kaas oo soconaya muddo laba maalin ah kana dhacay qaybo ka mid ah wilaayada shabeellada hoose wuxuu mashruucan si gaar ah kaga dhacay tuulooyin hoostaga degmada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose goob gaar ah oo loo cayimay fuqarada iyo masaakiinta laguna ballamay inay halkaas ku soo xaadiraan maalinta loogu talagalay inuu mashruucan seke qaybinta ah halkaa ka dhaco ayay dadku isugu yimaadeen waxaa goobta ku diyaarsan nuuc weliba oo ka mid ah nimcooleyda amaba xoolaha la dhaqdo dadkii la siin lahaana waa diyaar deegaankuna waa tuulada heejo inta aanan u gudagelin qaybinta xoolaha waxaan halkan idinkula wadaagayaa tirada xoolaha maalintii koowaad halkaa lagu qaybiyey haddii aan u gudagelno geela wuxuu gaarayaa tiro ahaan boqol iyo afar lo'duna waxay gaaraysaa boqol iyo laba neef halka arigu gaarayo siddeed boqol sagaashan iyo laba neef haddii aan soo koobno tirada xoolaha oo dhanna waxay gaaraysaa kun sagaashan iyo siddeed neef intaas kadib waxaa si toos ah loo gudagelay qaybinta xoolaha sekada waxaana lagu bilaabay geela waxaana qofkiiba la siinayay shan neef oo geel ah halka dadka qaar la siinaya tiro intaa ka yar waana kuwan qaar ka mid ah dadkii nasiibka u helay geela maxamed muuse shaale salaad waxaa isku faraxsan yahay maanta inaa shan halaad oo geela la siiyey yaa idin siiyey sekada walaayada islaamiga degmada baraawe magacay waxaa laa xiifow maxamed hal neef oo geela sidoo kale waxaa xoolaha la qaybiyey ka mid ahaa lo'da waxaana qofkiiba la siinaya toban neef oo lo' ah iyadoo ay jirtay tiro intaa ka hoosaysa waxaana wax ka weydiiyey dadkii la siiyey lo'da siday u arkaan iyo dareenkooda farxadeed anoo magacayda boorow xasan maxamed aan yahay beesha caruurin aan ku dhashay kolley hoolaha maanta aniga aan lii siiyey toban neef oo lo'e magacee idey maxamed ismaan
maanta maxaa lagu siiyey toban neef lo' ugu dambayntii waxaa lagu soo gunaanaday ariga waxaana qofkiiba ku soo aaday soddon neef oo ari ah halka sidoo kale ay jirtay caddad intaa ka yar sida shan neef oo ari ah dadkii la siiyey qaar ka mid ah ayaana hadlaya magay macalin garaar haye maanta maxaa lagu siiyey soddon neef eri bismillaah farxii cabdali aa la yidhaahdaa walaayadda waxaa i siisay shan neef oo ari ayaa i siisay marka sakadan meeshaan ka qaadan saka damba waxaa rajaynaynaa degmada baraaw dhexdeeda inaan ka qaadanaa rajaynaynaa insha allah hadduu ilaaha ka raalnaqdo intaa ayaan ku soo gebagabaynaynaa qaybta koowaad warbixintii aan kaga hadlaynay qaybinta sekada xoolaha nool ee ka dhacday qaybo ka mid ah shabeellaha hoose waxaana xusid mudan in ay jirto qayb kale
والحق يسوع الله الله الله أكبر الله الله
codkaasi waxaa uu dambeeyey warbixintii oo halkan ka soo jeedinaya mahad cubayd oo ku saabsanayd wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha hoose oo sakada xoolaha nool ka qaybisay deegaano hor leh oo ka tirsan gobolkaas warkii subaxnimo oo dhegaystayaal idinkaga imaanaya idaacadda alfurqaan oo inaga intaa